wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysanay qodobada saaka wararkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo ka hadlay saameynta fatahaadii roobka uu ku yeesho xolodhaqatada kulan looga hadlayay ka hortaga dagaal beeleetyada oo lagu qabtay magaalada muqdisho hay-adda tayadhoorka jubbaland oo gubtay boqolaal kiish oo bur ah wejiga labaad ee ololaha wacyigelinta joojinta bacaha oo ka socda magaalada muqdisho kulanka guddiga joogtada baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday koormala-aanta golaha wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan dhinacyada ku dagaalamaya suudaan oo oggolaaday xal nabadeed
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdicasiis xasan mucaliin waana labaatanka bisha sagaalaad sanadka labada kun afar labaatanka maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay saameynta fatahaada iyo roobka uu ku yeeshay xolo dhaqatada maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya ganacsiyada waaweyn ee suuqyada jowhar waxaa door muhiima ka ciyaara ka ganacsiga xoolaha oo muhiimad weyn u leh bulshada suuqa xoolaha ee magaalada jowhar ayaa maalinta sabtida ah laga dareemaa saxmad maadaama keliya maalintaasi deegaanada jowhar laga keeno xoolo kala duwan iyadoo xilliyada qaar caqabad ku tahay fatahaadaha iyo roobabka sida wadooyinka lasoo marsii lahaa xoolaha iyadoo adkaata si xoolaha loo soo gaarsiiyo suuqaha magaalada jowhar waa kan mid ka mid ah mas-uuliyiinta hirshabeelle oo ka hadlaya saameynta fatahaadaha iyo roobabka uu ku yeesho ka ganacsiga
xoolaha aada ugu tirsan ka ganacsigiisa markii la yidhaha suuqa xoolo ayuu leeyahay magaalada jowhar kaasoo inta badan la yimaado maalmo kooban oo ganacsiyada aadka ugu xoogan gobolada ka mida koonfurta soomaaliya marka loo eego ee saameyn weyn ayuu ku yeelinaya ganacsiyada markii laga hadlaya iyadana xoololeyda way soo dhexgalayaan ee saameynta iyo dhibaatooyinka inta badan xoolo ganacsiga xoolaha soo wajaha waxaa ka mida kow fatahadaha ka imaanaya webiga jinkiisa saameyn weyn ayuu ku yeelinayaa sababtoo ah haddii biyuhu ay soo baxaan oo webigu soo fataho oo daadad u yimaadaan suuqii xoolaha ma noqonayo mid la imaan karo waqti walba availabala oo lagu ganacsan karo ma noqonayo waxaa imaanaysa caqabado kala duwan caqabadahaasoo wadooyinkii la marilahay xirmayaan isu socodkuu istaagayo xoolihii oo aan socon karin iyo suuqii lagu ganacsan lahay asagana biyo ay fadhiistaan oo problemkooda ka imaanayo saameynta ugu badan uu ku yeelinayo waa isu socodka xoola dhaqatada suuqa xoolaha keeni lahayd iyo ganacsatada iga naftirkooda ka imaan lahaa deegaanada kala duwan ee ku hareeraysan gobolka shabeellada dhexe ee ganacsiga usoo doonta magaalada jowhar ee caasimad u ah gobolka ee saameyn xoogle ayay ku yeelinaysaa marka muhiimadan waxay tahay ganacsatada inay helaan wadooyin ay usoo maraan suuqaas si ay u fududaato isu socodkooda iyo ganacsigooda u fududaado iyo in la helo suuq ku haboon oo ku filan oo ganacsigaas ay ku wadi karaan in la helo ma garata suuqa xoolaha ee magaalada jowhar maalinta sabtida ah si wanaagsan ayuu u kala socdaa ganacsiga iyadoo dhowr deegaano laga keeno xoolaha kala duwan ee nool kulan looga hadlayay ka hortaga dagaal beeleetada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay doorka haweenka iyo dhalinyarada ee ka hortaga dagaal beeleetyada xoojinta difaaca qarannimada soomaaliyeed ujeedka munaasabadana ahaa sidii loo xoojin lahaa doorka haweenka iyo xoojinta dagaal beeleedyada soo laalatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in haweenka iyo dhalinyarada looga baahan yahay inay ka qayb qaataan nabadeynta dagaal beeleedyada ka dhaca guud ahaan dalka soomaaliya noogu qoran waxyaabo fara badan oo hooyo u hiili qaranka hooyooyinkii waa hiiliyeen waa dadaaleen wakhtigooday bixiyeen jeebkooday wax ka bixiyeen wakhti kastay soo taagan yihiin marka waxaan rabnaa intaas in lamida dhallinyaradu ayguna inay qaataan doorkooda waxaa soo haray qabyaaladda wax la yidhaahdo ee maantana saamaysay shalanana saamaysay ayaa maaragta soo hartay xilligii maaragtay nimankii waxaa loo bedelay isticmaalkii markii saddex iyo tobankii dhallinyarada soomaaliyeed intay u istaageen laga guulaystay isticmaalkaama tegina wuxuu bedeshay wejigii waxaa la yidhaahdaa xukun oo qaybi ayuu nagu dhex wadaa weli marka baasha qabyaado aan ka foojignaano rasuulkayna calayhi salaatu wasalaamna waa nooga digay waxauna dacuuha fa innahaa mumtinna ka fogaaduu yidhi waa xaalwalwaalkay lamid tow yidhi geedka xaalwalwaalka ah ayuu ku nisbeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda qabiil waa layahay waa la yaqaanaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilowna ilaahay waxaan ka yeelnay shacab iyo qabaa'il litacaarafuna isku aqoonsadaan laakiin maalmahan maxaa batay in gobolladii ay ka bilaabatay qabyaaladii la isdilaayo oo qabiilada isdilaayaan magaaladii muqdisho caasimadee waxaa ka bilaabatay in hoteeladii maalin kasta la fadhiyo idoo qabyaalad laga hadlaayo war qabyaalad waa duugna waanan macnay qabyaaladda laga haro wax macnaha inoo samaynaysa ma lah aayadda qur-aanka wuxuu yihi ilaahay wa adiicu llaha alla adeeca wa rasuula rasuulkiisana adeeca walaa tanaasacu hadoodina haddaad doontaan maxaa dhacayo fa tabshalu waad fashilmaysaan wa tadaba rixukum awoodiinana waa kala tegaysaa waxaan rabnaa soomaali mid ah soomaali isku duuban soomaali gacmaha is haysato soomaali cadowgeeda dadka ka taqaano intaas ayaan rabnaa waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan hoteelada u sheega maanta hortiina uga sheegno ee magaalada muqdisho ka yaallo ku yaallo kulamada qabyaaladaysan ee hoteeladooda lagu qabanaayo waxaan rabnaa inay joojiyaan ayaan rabnaa oo aan hoteelada lagu qabanin shirarka qabyaaladaysan ee la isugu jajawaabayo in la joojiyaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa bal gabdho soomaaliyeed iyo dhalinyaro soomaaliyeed ee isku duuban ee isku xiran ee hadday meel qalad uga jeedaan yax iska dhigi kara inaan dadka in laga dhex helaan rabaa magaalada muqdisho oo isku xiran gobolada dalka soomaaliya guud ahaan waxaa kusoo laalaabta dagaal beeleedyo ka dhaca kuwaasi oo loo sameeyo xalin khilaafaad iyo dib u heshisiin hay-adda tayadhoorka jubbaland ayaa gubtay boqolaal kiish oo bur ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda tayadhoorka jubbaland iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa duleedka magaalada kismaayo dab ku qabadsiiyey lix boqol oo kiish oo bur ah tayadiisu ay halaawday oo laga soo saaray baqaarada magaalada kismaayo madaxa hay-adda tayadhoorka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey kiisashka burka ah ee ay ku gubeen magaalada kismaayo waxaan raashin tira ahaan dhan lix boqoloo kiish ku gubayna haddii ilaa yiraahdo sidii dhaqanka noo ahayd magaalada dowlaadka magaalada kismaayo raashinkan oo ahaa aan ahayn mid hadda cusub oo yimaaday oo ah mid yaalay oo magaalada gudaheeda waxaa la dhihi jiray ku hallaabay aana dhicin dheydkiisa weli uu yahay kadib markuu ku dhasha cayayaan iyo waxaa la dhihi jiray wixii la halmaala saasuu ku dhacay saasaan lagu gubahayaa kadib markii laysla arkay ahayd taya dhowrka jubbaland iyo wasaaradda ganacsiga xafiiska rugta ganacsiga intooduba waxay isku waafaqeen in waxaa la dhihi jiray la gubo oo aan la cuni karin waxaan la dhihi jiray ku u sheegaynaa dhammaan ganacsatada iyo cid walba oo warkaana u gaari doono ee dowlad dowlad goboleedka jubbaland ku dhaqan in haddii raashinku waktigiisii isagoon gaarin uu dhici karo haddii la qabto oo saas oo kale waxaa la dhihi jira lagu arkana la gubi doono haddii ilaa yiraahdo iyagana aan ka codsanaynaa inay hadda say noola shaqeeyaan si ka wanaagsan noola shaqeeyaan dhammaan ganacsatada haddii aan nahay taydhowrka jubbaland markasta waxaa u taagannahay badbaadada shacabka kulligeen aynu isu garabgalno aynu gacmaha isqabsanno dhinaca kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ganacsatada ugu baaqay in la ilaaliyo caafimaadka bulshada waxaanu saa ka gubaynaa raashin kala gedisan bur cabitaan buskut nanac xanjo iyo caano halaabay ayaa saaken halka ka gubaynaa marka waa ballanteena hore saan u qaadan inaan dadkeena reer jubbaland inaan ka ilaalina raashiina dhacay laakiin raashinkaan mid dhacay maaha waa raashiin weli aana dhicin laakiin bahala galeen ama jermis galeen marka raashiin haddii san dhicin laakiin ay bahalo ku dhashaan waajibka waxaa weyan in aanaan la siinin dadkeena iskadaa biniaadan hataa xoolaha inaan la siinin waad u jeedaan inaan hadda la gubaayo marka waxaan aad ugu mahad celinayaa ganacsatada igu soo baraarugay oo haddaba arrintii runtii nala shaqeeya oo raashinka halaababa lagu soo wargeliyaa inaynu raashinkaas u halaabay nagala qaado marka waxaa weyn aad iyagana ugu mahad celinaya waxaan aad haddana ugu mahad celinayaa shaqada ay wadaan hay-adda taydhoorka iyagoo afar labaatan saac iyagoo la kaashanayo lugta ganacsiga wasaaradda iyo wasaaradda ganacsiga iyagoo uu kurgalayo hadba bakhaarada iyo dukaamada raashinka yaallo inay hubiyaan bad qaabkoodii iyo barnaamijkaasi halka u maraya marka aad umahad celinaynaa bacritaan ay sameeyeen hay-adda taydhoorka jubbaland iyo warshadaha ayaa lagu ogaaday in burkan uusan wakhti ahaan uusan gaarin xilligii loogu talagalay inuu dhaco balse uu halaabay tayadiisuna ay noqotay mid aan u wanaagsaneyn bulshada haddii ay isticmaalaan wejiga labaad ololaha wacyigelinta joojinta bacaha ayaa ka socda magaalada muqdisho maxamed nuur ayaa markale faahfaahinaya olole wacyigelin ah oo lagu sameynayo waddooyinka iyo goobaha ganacsi ee magaalada muqdisho iyo bulshada ayaa maalintii saddexaad ka socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaasi oo looga hortegayo bacaha la isticmaalo ee lagu tuuro waddada dhexdeeda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ololahan wacyigelinta ah ka wada waddooyinka iyo goobaha ganacsi ee muqdisho ololahaasi uu faham fiican ka helay bulshada magaalada inuu bulshada ku faafo oo diyaariya uu noqdo dhibaatooyin ay ka dhashaan waxaan bulshada ku wacdigelinayaa naf walba meel walba ood ku nooshiin intay gudaafada kuu jirto buu cudur kuu jiraa intay gudaafada kuu jirto buu shaydaan kuu jiraa inaad iska xakamaysaan wax walboo dhibaato u keenaan caafimaadkiinna bacda iyo waxyaabaha hadda oo lamidkaa waxyaabo far badan ay keeni karaan oo qashinkaa marka waxaan dhihi lahaa yacni qof walba oo macnaha deegaankiis inuu quruxsada ayaa fiican soomaalida waxay tiradaa dal walba waxawaa dadkiisaa quruxsado bacada waxa weye hal mar oo kaliya la isticmaalaa laakiin waxyaaba waxaa jiraan oo sidaa kuwan oo kale in micnaha maarata qofka xitaa gurigoo dhigi karaa uu soo qaadan karaa marka waxaanu bulshada soomaaliya ugu baaqaynaa iyo ganacsatada gaar ahaan bagaashleyda carwooyinka subermarketyada inay maaragtay ka waantoobaan isticmaalka bacaha kala duwan kaasoo deegaanka dhibaato u keenayso ummadda soomaaliyeedna waxaan ku baraarujinaynaa inay iska dhaafaan isticmaalka bacaha islamarkaana yareeyaan islamarkaana ay ku beddeshaan bacaha kale oo ay ka mid yihiin bacahaas islamarkaana aan deegaanka aan wax dhibaato ah aan u lahayn islamarkaana deegaanka faa'iido ku soo kordhinayo haddii la tuuro xataa ay deegaanka muddo ma sii aalaayaan way burburayaan
waxaad u malaysaa sidaan u bilownay oo hadda saddexdii maalmood oo la soo dhaafay inay bulshada wax badan iska beddeleen faham fiican ka qaateen waxaana u mahad celinayaa idinka aad ugu horraysaan soshal miidiyada soshal miidiyada hadalkeeda iyo dhawaaqooda meel dheer buu gaaraa aad iyo aaday dadka faham fiican u haystaan maalinkii saddexaada maanta marayna insha allahna waxaan wadaynaa ilaa iyo soddonka bisha hadduu ilaahay yidhaahdo saan horeyna u sheegnay wacyigelinta lama joojinayo ilaa iyo bacaha ay ka suulaan hadda laakiin waxaan fulinaynaa shuruucdii iyo maaragtay go'aankii ay wasaaraddu ka soo saartay in bacda la joojiyo tii baan hadda fulinaynaa tii oo ku eg soddonka bisha sebtembar ilaa bacaha soomaaliya laga suuliyo ama waxa balastigaa soomaaliya laga suuliyo oon adduunka oo laga tirtiro oon ku mid noqonno adduunka wacyigelinta ma istaagayso muwaadina uu ka qayb qaado ilaalinta deegaanka iyo badbaadada bulshada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ololahan wacyigelinta ka wada waddooyinka iyo goobaha ganacsi ee muqdisho ololahaasi uu faham fiican ka helay bulshada magaalada kulanka guddiga joogtada baarlamaanka soomaaliya ayaa looga dooday koormala-aanta golaha xaliima cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee villa hargeysa waxaana kulankaa shir gudoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo uu wehelinayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow kulanka oo sidoo kale ka qayb galay abdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu xubnaha guddiga warbixin kooban ka siiyay howlaha golahu qaranku hayo sida ay muhiim u tahay ilaalinta guntada ama karoomka kulamada golaha iyo sidoo kalena in xildhibaanada fasax la-aanta ku maqan kulamada golaha xerhoosaad kala marsiin doono dhinaca kale gudoomiyaha guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka xildhibaan maxamed faarax nuux ayaa xubnaha guddiga ugu faahfaahiyey arrimaha miisaaniyadda qaranka iyo mashaariicda ku jirta intaasi kadib xubnaha guddiga joogtada ayaa ka dooday ajendayaasha kulamada guud ee golaha iyaga oo ugu dambeyn ansixiyey ajendayaasha hortabinta u leh kulamada guud ee golaha toddobaadka soo socda markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo wariyeena maxamed nuur xuseen
hagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka dollar waxaa la kala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah loorka briiska waa soddon iyo lix dolar loorka sokorta waa afartan iyo laba dolar loorka burka waa soddon dolar jirkaanka saliidda waa labaatan iyo sideed dhibic shan sidoo kale tobanlaha waa afar iyo toban dolar dhibic shan loorka cusbada waa laba iyo toban dolar kartoonka baastada waa kow iyo toban dolar gasca caanboora waa toddoba iyo toban dolar dhegeystayaal xubinta sarafka iyo suuqyada waan igintaa markaana cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa guuldaro lama filaan ah kala kulantay kooxda monaco kulan ka tirsan jabanes liga kooxda monaco ayaa ahayd kooxda fiican dhinac walba mid bilow ilaa idhamaadka ciyaarta barcelona ayaa daqiiqadii tobanaada kaarka caas looga saaray daafaca erig ninka lagu magacaabo kaasoo ciyaarta kaga tagay kooxdiisii tobanka xindiga daqiiqadii toddobaatan iyo koowaad ayay monaco dhalisay golkii labaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabay george kaasoo ciyaarta ka dhiga laba iyo hal waxaa sidaasi ku dhammaatay oo ciyaarta ay barcelona guurdaro lama filaan ah ay kala kulantay kooxda kubadda cagta monaco xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay xabyaal guud ahaan warkii saaka oo jimcaha aad kala socoteen raacdii haysana ee magaalada jowhar nabadgelyo